jooga halkan dowladda uganda iyo turkiga iyo laakiin kalena aan arkaynin saraakiisha sare hoggaamada ciidamada dalka sida saraakiil xigeenada dabayda bambayda iyo kooxda horseed ee fanaaniinta warsaxaafadeedka warsaxaafadda ama bahda saxaafadda kulligiin waxaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu allah mahadle oo maanta halkan suuqaa keenay waxaan rabaa inaan mahadceliyo guddiga suuqa maqaabiyey xafladaan ruxda badan sharafta badan waxaan maanta ku daqaantegaynaa saraduuradii konfaristeedana ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaan leeyahay hambalyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qoysdaskooda waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo oo xusid mudan aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dadka ka soo shaqeeyay waa inaan wax ka magacaawno maxaa yeelay waxay bilaabeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wakti aada iyo aad laga yaabo inuu maanta waktigaa maanta aan joogno waa xumaa soo gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meesha ugu sarraysa oo noqday wax ummadda soomaaliyeed ay ku faani karto caalamka iyo dowladaha afrikaankana ka tilmaamo waxaan rabaa inaan halkaan ku wada xasuusanno taliyihii ugu horreeyey ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed daaldaawu cabdilla xirsi oo dhibba oo dhidbada iyo aasaaska ku dhigay ciidankii aan ku faani jiray aasaaskiisku aasaaskiiska lahaa waxaan ognahay wax walba waxay ka bilaawdaan aasaaska haddii aasaasku fiican yahay waxaa laga yaabaa wax walba oo la dhisaayo inay ku dambeeyaan meeshii horey ama meesha ugu qurba ugu qurbadnayd macnaheedu waxay tahay inaanu ka barno habkii iyo nidaamkii loo aas-aasay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii weliba iyadoo waktigaas uu ahaa wakti xornimada qaatay oo gumayska aan didnay waddankanu nabada waa ahaa laakiin wax sahlan ma ahayn dal cusub hadda anagu dal cusub ma nihin dalku kurannahay dal cusub oo aan lahayn wax rifris laga qaato ama la tix raaco aasaaskii loo dhigay yaa wuxuu noqday ciidan dhammaystiran oo u dhammaystiran ciidanka badda ciidanka cirka iyo ciidanka dhulka oo ka muuqday oo ka tilmaanaa africa waxaan rabaa inaan taariikhdaas dib ugu noqono waa xaqiiqa maanta waxaan ku jirnaa xaalad qoraadeed xaalad dagaal ayaan ku jirnaa waxaa la rabaa marka laba shaqaa noo taalla annagoo ciidanka dhiseenna inaan dagaalka wadno yaa la rabaa shaqo sahlan ma aha macnaheedu waxay tahay waktiga aan ku jirno waa wakti aan u baahanahay inaan kulligay faahno dalku inuu xaalad adag ku jiro dalku inuu dagaal ku jiro dalka loo baahan yahay in dib loo xoreeyo macnaheedu waxay tahay waxaan la dagaalaynaa cadow soomaaliya ku diidan inuu cajiis ku istaago dowladna aan la dagaalaynin dadkii dowladda u shaqeeyna aan la dagaalaynin la dagaala ama la dagaalamayo shacabka soomaaliyeed oo goob walba iyo meel walba diyaar u ah inay ku tirtiraan iyagoo sadaxinaya naftooda hadigaya ay ku burburiyaan wax alla wixii naf ah iyo wixii maal macnaheedu waxaa la rabaa inaan u istaagno faaniinta qiimaha badan kooxda hoose hadalkoodii iyo murtidoodii markaad wax ka soo qaato waxay yidhaahdeen geeridu waa loo dhashaa geeri geeridu waa loo dhasha laakiin gumaysi geeri mayno macnaheedu waxay tahay dunnimo yaa la oggolaa waa dhimanaynaa waa dhab qof noolaanaya ma jiro waxaad kala dooranaysaa marka waxaad doonaysaa inaad gobannimo ku noolaato base waxaad doonaysaa inaad gunnimo ku noolaato waxaan rabaa halkan inaan hal arrin ka xaqiijiyo allah noo dhalgey soomaali allah islaam naga dhigay gunnimo yeeli meeyo qabjabna yeeli meeyo waxaan ka dhignaa waxaan ka dhignaa sharaf haddii sharaftaasi nala gelayso geeri diyaar ayaan u tahay marna ma oggolaanayno marna ma yeelayno gunnimina ku jirno maxaa yeele ilaahay baa soomaali laga dhigay si taas loo gaaro waa inaan adkeenno ciidanka qalabka sida waa astaanta qaran taasi waa in ciidala weyn tahay qulubtana aan ku hayno astaan qaran weeye ciidankeena anigu aan taliyigu u ahay astaanta qaranku waxaa weeye goobtii hooseeda ku noqda hadalkoodee hana lagu dayno astaanta qaranka hana lagu dayno macnaheedu waxay tahay anshax wanaag akhlaaq wadaniyad soomaalinimo weeye astaanta qaranka astaanta qaranka macnaheedu waxay tahay waa dignay qabyaalad qabyaalad aragnay meesha ay soomaaliya dhigtay maanta dalkeenna dhibka iyo filaca ay ku jiraan inay ahayd wax qabyaalad ka bilowday astaan qaran iyo qabyaalad isma geli karaan mana oggolaanayno qabyaalad qabiil ilaahay baa noo geliyey qof walba aabuu leeyahay awou leeyahay markaan ka hadlayno qabyaalad markaan ka hadlayno qaran qaran qabiil ma aha qaran waa wax ummada oo dhan ka wada dhexeeya ay ku midowday qabyaalad diidnay qofkii maanta qabyaalad ciid u qaba maanta qofkii qabyaalad ciid u qaba soddon sano oo ku fura hadduusan arkin indhaha loo fiiqo waa nin indhala waa nin dhagala hadday xumaa hadday xumaanta ka badan jirto waan iska qabanaynaa maxaa yeelay qabyaalad ma shaqaynin adduunka meelay ka shaqaysana ma laha mana noo shaqaynayso waxaan ka tagnay oo aan doonaynaa in looga dayno inaan la dagaalno musuq maasuqa musuq maasuqu waa waxyaabaha ogyaabay dowladnimada soomaaliyeed oo horumarka noo diiday oo noo diiday inaan dhisno ciidan xoog leh macnaheedu waxay tahay waa cudur ku dhex jira dowladnimadeena haddaynan la dagaalamin oo aynan bannaanka iska dhigin waxba kama duwanaa shabaabkaas carruurteenna iyo dumarkeenna iyo culummadeenna iyo ciqoolaheenna maalin walba qarxinayo weynay maxaan ku idhaahdaa musuq maasuqu waa cudur ugu jira oo aan- oo qasab ay tahay inaan iska qabanno waxaa intaas dheer shisheeye kalkal dadkaa waxay moodeen haddii ay shisheeye isu dhiibaan dadkan inay ka bad- inay badbaadinayaan war shisheeye iyo annagu waxaan leenahay dana isgeli kara laakiin um- uma noqon karno dun uma noqon karno taas ogaada waxaa laga dhexeyn kara ixtiraam waxaa laga dhexeyn kara sharaf waxaa laga dhexeyn kara wada shaqayn laakiin nin nin ka sarreeya ma jiro cidna u hoos fadhiisan mayno ama u uma daba fadhiisanayno shisheeye uma daba fadhiisanayno sidaas dadkaan horumarkiisa uga shaqayn lahayd waa wax annaga lagu xiran waa wax soomaaliya ka go-an tahay si kasta ha noqoto meel kasta hawsha hanaga gasho waxay ku dhammaanaysaa wax annagu aan leenahay oo aan ka xaajoono oo dhexdeenna aan ka dhammaysanno mar aysu dhiibayno shisheeye kaas meel ku qoran saddexdaas arrimood weeye waxaa loo baahan yahay in looga daydo inaan qabyaalad la dagaalno inaan qabil la dagaalno inaan shisheeye u hoos fadhiisanno mustaqbalka iyo karaamada shacabkeenna meeshaan waxaan